Bandhigga Suuqweynaha magaalada Muqdisho ee sanadshii lixaad la qabsaday wayna naskakooyay hormuudka ganacsatada Soomaaliyeed oo ka jaraan ganacsiyada yaryar iyo dhalinyarada hal abuurka leh agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamed Cabdikariin Gabayre yaan ka horeyntii ku dhawahaya bandhigga suuqweynaha Muqdisho soona sheegay in guulagata ganacsatada Soomaaliyeed in sanadka lixaad iyo qabadan bandhigu waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ganacsatada soo bandhigtay maxaan ka rahdaa howlahooda iyo shaqooyinkooda oo arkan iswiis ay ugu horeyso iyo intii isbitaallo aan maraynay iyo intii noocyoka elektroniga aan marayna oo kala duwanaa dhammaantiin waxaan ilay waa mahadsantiin saddexda maalmooda soo socotana waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadweynaha soomaaliyeed inay diyaar u tahay carwadaani inay badeeca badan inay gadaan oo weliba qiimo dhimis badan ku gadaan waana magaalada sentarkeedii waayo aada u fududahay qof walba inuu yimaado waa arkaysan cabaayidaha iyo alaabta iyo dharka iida loogu talagalay dharka ilmaha oo discoonti fiican leh wax walbaa meeshaas yaallo waxaan leeyahay ku soo dhowaada aan isu camirno ganacsidu waxaan rabaa marwalba inay isla guurto qoladii dambamiskaan arkaya haalinkoodii alaabta casriga ay keeneen wax badanaa barnaamijkan ku dhex jira aan ka faa'iidaysano marka soo booqashada xataa inaad soo booqato oo aad marmarto waxaa ka faa'iidaysaa wax badan oo kaa maqnaad ka arki kartaa meesha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ku qeyb galay bandhigga suuqweynaha iyo kabuuriya ganacsatada soomaaliyeed inuu xoojiyaan dadaasho ganacsi horumaryanna hal abuursha cusub waanan surumaan sidii korlanka qaadan lahay kobaa dhaqaale ee dalka waxa ugu weyn ee la rabo in wax laga qabtaana waa dhanka ganacsiga dowladdu waxay yaqiinsatay hadday noqoto shaqo abuur adeeg bulsho qaale looni da-yartiyo waxay ku mashquulan la helo in meesha ugu weyn ee hawshan laga fulin karaa ay tahay ganacsiga iyo suuqa xorta ah in la abuuro fursadihii iyo siyaasadihii dhiirigelin lahaa maalgashiga in ahmiyad weyn la siiyo shirkadaha yaryar ee dhallinyaradu halabuurkeedu ay ku hirgelin karto loona fududeeyo sidii ay u heli lahayd fursad la maalgeliyo fikirkooda iyo wixii ay halabuur la yimaadaan haddii aad si dhow u akhridaan qorshaha qaranka oo dhowaan isagoo dhammaystiran golaha wasiirada mari doona waxaad ka fahmi doontaan in fikir badan iyo faham badani uu galay sidii dhinacyada kala duwan ee kobaca dhaqaalaha wax looga qaban lahaa si ganacsigu uu kobco bandhigga suuqweynaha magaalada muqdisho iyo sanad shay lixaad galay wayna qabanqaabiday rugta ganacsiga soomaaliyeed oo kaaladaas ah ganacsatada soomaaliyeed